ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weli howlgallo amniga lagu sugayo ka wada magaalada muqdisho howlgalladaasi ayaa daba jooga qaraxyo dhowaan ka dhacay magaalada oo lagu beegsaday xarunta hay-adaha garsoorka qaranka iyo wafdi ka socday dalka qatar ciidamada dowladda ayaa goobo kala duwan ka wada baadhitaano ay nabadgelyada ku sugayaan wariyaheena magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh ayaa faahfaahinta inoo haya ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ballaariyey howlgallada amniga ay ku sugayaan oo ay ka wadeen qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho waddooyinka howlgallada ay ka wadaan ciidamada dowladda waxaa ka mid ah isgoyska zoobe nambar afar shaqaalaha dabka sayidka iyo kuwo kale kuwaasi oo ay baaritaano ka wadaan ciidamada dowladda federaalka qaar ka mid a dadweynaha gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey howlgalka ciidamada dowladda ay ka wadaan waddooyinka halbowlaha u ah magaalada muqdisho waxayna sheegeen dadweynaha magaalada muqdisho xilliyada howlgallada ay socdaan inaysan dhicin falal amniga liddi ku ah cali sheekh cusmaan oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay howlgallada ciidamada ay ka wadaan gudaha magaalada muqdisho inay yihiin kuwa soo dhoweyn mudan islamarkaana howlgalladaasi ay yareen karaan falalka kooxaha al-shabaab ay maleegayaan saasaa baroonaan taagana sababtoo haddii waddada ee furan inuu imaanka wax laga qabto oo micnaha saan wax ku socdaana fiican waddada la xiro wixdii wax laga shakiyo laakiin dii waddada la furo socodkii wix soo laabto dad badana ka faa'iidaysanayo marka waxaa saan waa taageersanaani waddada inay xirnaataa baroonba sababtaa shalay toban dad gaaraya labaatan wax ka badan meeshaan ku dhaawacmeen marka aniga saan waaba taageersanaa waana saan inay ku socoto inta ammaanka laga sugayna howshaas sidoo kale dadka magaalada muqdisho ayaa waxay muujiyeen isbeddel dhinaca nabadgelyada in la dareemay tan iyo markii ciidamada dowladda ay howlgallo ka bilaabeen waddooyinka muhiimka magaalada muqdisho sida horeyba dowladda ay u sheegtay inay howlgallo badan ay ku fashiliyeen qaraxyala la damacsanaa in lala beegsado ciidamada dowladda iyo shacabka ku dhalan gebi ahaanba magaalada muqdisho kadib ayaamihii waddada xirneed markii la furay isbihii hore waddada waxaa qarax ka dhaay isla maalintii waddada la furay ee lambar afar isgoyska loo yaqaano waxaa muhiim ah hadda in howlgallada isdabajooga la wado cabdulaahi maxamed culusow ayaa isaguna waxa uu sheegay inay tusaale ugu filan tahay shacabka magaalada muqdisho wixii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay isgoyska nambar afar isagoona muujiyey inay muhiim tahay in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka si ammaanka looga wada qayb qaato abnaga ina la sugo abnaga eed lan sugoya ka ganacsanaa di ilaahay beero kasaaradaasi iidaan ku hogno marhuumkii oo geeriyooda ehladiisa taasiyan diraana alxamdulilah laakiin dowlada kaalanga ka qaadatay oo la dagaalanka adowga ah dowladda kumeel gaarka ayaa wada dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada muqdisho waxayna ciidamo fara badan dowladda dhigtay waddooyinka halbowlaha u ah magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a